arrimaha federaalka puntland cabdixasan shumaale oo maalin uskeed anu si fiican intaan nolosha sinaan idhi hadal filwasiir waatan guddigeeya puntland sida looga arko dhibaatooyinka jira sidaad u aragtaan dastuurka federaalka in loo dejiyo nooga waran oo runtuu si fiican nooga warramay nasiina maxaan ku idhaa nuqulka dastuurka puntland ee hadda maxaan ku idhaa la diyaariyey anuu ku heshiinay wasiirka aanu ku heshiinay in hadda wuxuu yidhi waxaan ku jirnaa dhisidda guddigii doorashada puntland waxaanu ihi markaad guddiga dhistaan ama markaanu casharada ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo nidaamyada doorashooyinka iyo xisaabta iyo waxaa galayno noo soo dir ama dhammaan xubnaha guddigaasi ama qayb ka mid ah guddiyada kale iyo wasaaraddaada ciddii nooga iman kartaa mar kasta oo aanu arrimaha xiise xiiseenay waad noo iman kartaa annaguna markaan maxaan ku idhahdaan fursad hello puntland waanu iman oo waanu idin imanno gurigii dastuurka waa qayb naga mid ah waxaa waktiga aad iyo aad loogu koobano waxaa la yidhaha bisha juun soddonkeeda hadday ugu dambayso qabiyo qoraalkii la tashiga dadweynaha saasaa loo dhigay qabiyo qoraalka la tashiga dadweynaha la tashiga dadweynaha waxaa ku yaraasan la tashiga hoggaanka dalka la tashiga hoggaanka dalka hay-adaha maxaan ku idhaa ka jira maxaan ku idhaa ururada rayidka hoggaanka dalku waxa weeyaan kasaba imtixaanka fadhida mudane madaxweyne adaa ka mid ah iyo maxaan ku idhaa stateka puntland oo dhan marka qabiyo qoraalkaasi waa inaan soo saaro oo aan idiin soo madhigno kowda luuli haddii aan la idhaha ee la tashiga hoggaanka iyo dadweynaha dalkaba kadib waxaa ku jiri wacyigelin aad iyo aad u ballaaran oo dadweynaha meel kasta aan ugu tegi karno qalab kasta oo la adeegsan karo tviyada iyo raadiyooyada iyo saxaafadda iyo xataa maxaan ku idhaha in afo u rarano uga joogsan mayno meel kasta oo aan cag dhigi karnana waanu tegi waxaanan aadan cagtaanu idinku badin haddaad reer buntlandtihiin waayo dalkaydiisa kale ammaanka puntland wuu ka wanaagsan yahay somalilanna si kastay fursad no no ay noogu timaado iyagana waanu tegi oo waa qayb si aan nagu aragno ka mid ah hoggaankeeda iyo shacbiga somaliland baan ula tashano hadda waxaanu ku jirnaa guud ahaan casharada guud iyo inaan sila eegno mabaadi'da guud ee dastuurka saldhigu noqon doona mabaadi'daasi kuwa aan si guud iskula qaadanay kadib kana noqon doono dastuurka waxaa ka mida dastuurka oo noqda dastuur federaali ah waa waajib saaran guddiga dhexdiguladigao oo federaalka jira xukunka aad hoos loogu baahiyo xukun baahi ballaaran oo khibradii aynu soo waacigeli aynu soo helahayd xukunkii ku koobnaa magaalada keliya sidaa tiri madaxweyne aan lahayn jid lahayn dabcan jidhkiisii dhintay inaan ka baxsano si mar dambe aynaan u burburin marba xamar madaxaa weyne xamar noqo keligii wuuna burburiyey inaan mar dambe aynaan u dhicin marka laga eego maxaan ku dhahay stateska dhismooda laftigooda allaa xukunka hoos u gudashiya gobollada gobolladana kuna degmooyinka u gudashiya siiba khayraadka iyo hantida in hoos loo deshiyo si aan mar dambe aanan u dhicin in lala sugo maxaan ku dhahay hoggaanka sare wax walba awoodda aad hoos loogu daadasho taasi waa mabdaasi aasaasi wuu noqon mabdaca labaad waxa weeye in dastuurka shareecadda islaamku ay saldhig u noqoto oo aasaas dastuurka iyo shuruucda dalkaba inay aasaas u noqdaan labada mabdahay ugu aasaasana hadda maxaan ku dhahay guud ahaan guddigu ay sida egta kuwaasaa ka mid a waxaanan mudan madaxweyne rajaynaynaa duruufaha hadda lagu jiro dalkeenni ku jiro waajibka guddiga saaran wuu ka culus yahay waajibaaladii dhammaan guddiyadii hore ee qaranka dastuurka u sameeyey ama guddigii konton iyo sagaalkii laga bilaabo ilaa lixdankii dastuurka u samaysay waagii maxaan ku idhaahdaa toddobaatanadii dastuuradii la sameeyey ilaa dastuurkii sagaashankii laakiin distoorka wuxuu kaga duwanaa distoorada kale wuxuu noqon kii ugu horreeyey in qabli qur-aankiisa loo gudbo dadweynaha eesa ka soo taliya kadib ugu yaraan laba bilood ayay arrintaas socon bisha augusto luulyo iyo augusto iyo ilaa had sebtembar kadib afkaar dadweynaha ka timaada talooyinka dadweynaha iyo madax dalka ka timaada ayay guddigu ururin ay ay ka doodi ay websiteka shaashada ama shaqda ay samayn doonto ay ku soo bandhigi intaasoo kaleood baa sidaan timid federaalism intaasa ka timid intan hatan ka timid yani si baaran oo waadaxa oo aan ina mugdi ku jirin inaan ugu soo bandhigno afkaartii iyo talooyinka dadweynaha ka yimiday iyo hogaanka dalkaba kadib markaas ayay guddiga ku dhaqaaqi inay qabri qoraalkii ugu dambeeyey ay u fadhiisato inta ay furaysana waxay guddigu sii wadi wada tasha ay la yeelato way dadweynahoodi ka jirta waa in marka lala tashado dhibaatada ugu darane dastuurada qaarkood jabisa waxaweye hogaanka siyaasadeed dalka iyo xuquuqi siyaasadeed dalka ka jira haddii laga taba cid oo la yidhahdo idinku laba jirtaana annaga halkan ku hindisana annagu waxba u hindi samayno ummadee salaad baa nahay ummaddu wax ku gurato madaxdeeda iyo shacbigu saladaasaa nahay wixii lagu gurtana idii soo celiyo waa kaas mudan madaxweyne aad baad mahadsan tahay guddigana waxaa laahay sharaf weyna runtii inoo tahay in wasiirkii dimuqraadiinta iyo arrimaha federaalka cabdixasan shimcaale mudane cabdixasan shimcaale dabaan saaxiibo furna badanoo guddiga ka mid ah saaxiib baa ahay istaqaaneen maanta madaxweyne buntland inala joogo iyo wasiirada buntland waftigiisoo dhan sharaf weyn bay guddiga u tahay waxaa la milaanaya soo dhawaada